dadweyne tira badan oo ruxaya calanka somalilan iyo ka dalka etoobiya ayaa soo buuxdhaafiyey jidadka waaweyn ee magaalada hargeysa subaxnimadii hore ilaa intii uu ka soo degayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaarka magaalada hargeysa dadweynahan ayaa si dareen leh uga falceliyey heshiiskiisa afgarad ee somalilan iyo etoobiya waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maanta waxay noo tahay maalin weyn cadowgeegiiyo kii nasteexaa baanu kala baranay ictiraafkii aanu suganay muddo labiyo saddex soddon sanno ah ayaa afka nooga soo galay markaa baddii awalba riyuhu nooga raacayeen oo annagu xor annu nahay ayaan iminkana karaynay waxaan soo dhawaynaynaa madaxweynaha iyaga mudane muuse biixi cabdi iyo abi axmed heshiiska ay wada saxda waan soo dhawaynaynaa wadanyadana waxaan u sheegaynaa soomaali taaka taaka xataa hadday tahay waanu karaynaynaa xor baanu nahay soomaaliya ummadaba fadhino
madaxweyne biixi oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa waxa uu sheegay inaanu awood u lahayn iibinta qayb ka mid a somalilan somalilan qayb baa la iibiyo ama qashaysow ma aha saynaxba xabashida laga iibiya soo lama odhanin dhulka somalilan lama iibin karo madaxweyne ma iibin karo lamana iibin karo lamana wado heshiiska qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay dowladda ethoobiya dalka iyo dowladda somalilan waxay ku heshiiyeen kow inay dowladda etoobiya hesho dhul kira kira ah oo muddo laga heshiiyey oo cabarkiisa laga heshiiyo oo sharciga caalamka ee lagu kala kalaysta dhulalka iyo saqiyada adduunka loo maro waxay ogolaanaysaa isla markaa dowladda etoobiya inay ogolaatay oo ay ictiraafto oo aqoonsiga somalilan dowladda koobaad ee caalamka ay noqoto ayay iyana heshiiskaa saxeexaysaa ay ku gelaysaa labadaana isku goobbaa lagu koriyaa lagu kala wareegaya heshiiskaasi looga gelaya halka marka la dhammeeyo sharciyadda dalka loo maro ee tadistoorkeena iyo xeerkeena loo dhammeeyo ta caalamkana la waafajiyo kirada dhulkaasi iyo wakhtigaasi ayay dowladda etoobiya caalamiyan u keenaysa fagaala uguna waaqaysaa inay ictiraaftay qaranka somalilan oo xor ah sidoo kale madaxweyne biixi ayaa ka jawaabay diidmada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kala hor yimi heshiiska is-afgarad ee etoobiya iyo somalilan ku soo dhex maray magaalada addis ababa xasan sheekh wuxuu ku soo ururiyey hadalkiisa iyo dowladdiisa iyo wixii toddoba hadoo dhaway waxay ahayd in annagana la soo maro somalilan iyo soomaaliya saddex iyo tan soddon sannood laba dowladood oo kala gaara oo kala madax banaan dhahay axmed maxamed sinaani intii uu joogay intii anigaa joogayba waxaa la galay koob iyo toban shir oo heer madaxtooyea mar waxaa ahaa madaxweyne xasan sheekh shariif shirna waxaa ahaa ninka dhahdo afurmaajo sagaalka kaleba waxa xirkaya madaxweynaha maanta faraanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh koob iyo tobankaa wixii lagu heshiiyey caalamkuna weya ila waynu ognahay mid qura oo ka hirgalay ma jirin balla qura may fulinin kii u dambeeyey kii shalay laga baxay xamse cali jeesto v o a hargeysa